asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa galab isniina bisha sebtembarna ay tahay afariyo toban sanadka labada kun iyo labaatanka wararka caawana waxaa ka mid ah gobolka victoria oo laga diiwaangeliyey tiradii ugu yarayd oo kaysas coronavirus ah muddo saddex bilooda new south walesna waxa ay ku boorineysaa gobolada kale inay ka qeyb qaataan dadka australiyaanka ee dalka dib ugu soo noqonaya victoria ayaa diiwaan gelisay soddon iyo shan kays oo cusub oo coronavirusa taasoo ah tiradii ugu yarayd laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii juun laakiin lix kale oo qof ayaa xanuunka u geeriyooday wasaaradda caafimaadka ee gobolka ayaa markii hore diiwaan gelisay toddoba qof inay dhinteen maanta oo isniina laakiin mar dambe waxa ay sheegeen in tiradaasu ay tahay lix qof oo keliya maadaama mid ka mid ah dadka geeriyooday hore loo diiwaangeliyey oo tirooyin hore lagu daray shuruucda iyo awaamiirta coronavirus ee magaalada melbourne iyo qeybaha kale ee victoria ayaa sidoo kale maanta la bilaabay in waxoogaa la khafiifiyo iyadoo magaalada ay hadda la furay ama la ogolaaday goobaha caruurta ay ku cayaaraan ee playgroundka loo yaqaano sidoo kalena laba saacadood laga dhigay waqtiga dadku ay gurigooda dibadooda ku jimicsan karaan sarkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka gobolka bret sutton ayaa sheegay in loo baahan yahay in baaritaano dheeraada la qaado si loo hubiyo ayuu yiri in xanibaadaha hadda jira gobolka oo dhan laga khafiifiyo waxaana uu sheegay inuu filayo in tirada caabuqu ay hoos u sii dhacdo mar kale haddii aad sii saadaalisa ayuu yiri labada asbuuc ee soo socota tiradu waa inay noqoto konton lixdan ama toddobaatan waa markaa celcelis ahaan labada asbuuc la isku daree dabcanna waa tiro ama arin fiican ayuu yiri maalin walba buu yiri kaysaska aanaan aqoon meesha ay ka yimaadeen maalin walba ma shaacino sababtoo ah ayuu yiri waxay qaataan labo ama saddex maalmood in la ogaado halka ay ka yimaadeen dowlad goboleedka ayaa sidoo kale soo bandhigtay saddex bilyan oo doolar oo sanduuq lacageeda oo lagu caawinayo ganacsatada iyo meheradaha kala duwan ee gobolka oo dhan hogaamiyaha gobolka new south walesna waxa ay ku dhiirigelinaysaa gobolada kale inay aqbalaan duulimaadyada ka imanaya dalka dibaddiisa sibay tiri ay shacab badan oo australiyaanhu dalka ay dib ugu soo noqdaan xilligaa hadda la joogo new south wales ayaa waxaa kasoo degaa laba kun iyo shan boqol oo qof asbuuc walba oo dalka dibaddiisa ka yimid laakiin waxa uu gobolku hadda ka xagajiidayaa inuu tiradaasi lasii kordhiyo si bay dhaheen ay u maareeyaan covid ka premierda gobolkaasi gladys barry jiclian ayaa sheegtay inay dooneyso in gobolada kale ay dadaalaan oo qeybtooda ay ka qaataan dadka dalka dibaddiisa kasoo noqonaya sibay dhaheen loo khafiifiyo culayska saaran gobolka new south wales waxaan qaabilnaa ayay tiri dad ka badan tirada dadka ay qaabilaan gobolada oo dhan marka la isku daro marka waa hubaa ayay tiri in shacab badan oo australiyaana oo dalka dibaddiisa jooga aysan kala jeclaan lahayn hadday usoo duulaan ama ka degaan brisbane perth ama xataa adelaide oo markaasi diyaarad dalka gudihiisa ay magaaladaasi kasoo qabsadaan meesha uu yahay gurigoodii markaas ay usoo duulaan gobolka waa new south wales ayaa diiwaan geliyey afar kays oo cusub oo coronavirus labaatan iyo afartii saacadood ee u dambeysay booliska gobolka queenslandna waxa ay aaminsan yihiin in rabshad ka dhacday waqooyiga magaalada brisbane maalintii axadda ahayd oo ahayd weerar la beegsaday dad ay ku jireen xubno ka mida bulshada afrikaanka nin labaatameeye jira ayaa dhintay kadib markii toorey la geliyey toban kalena waa lagu dhaawacay dagaalkan lala xiriirinayo ee rabsho hore u dhacday bishii hore askari ka tirsan booliska queensland tony fleming ayaa sheegay in inta badan dadka dagaalkan ku lug lahaa aysan la shaqaynayn baaritaanka booliska wuxuuna ku boorinayaa qof kasta oo og cidda mas-uulka ka ahayd rabshadahaasi inay booliska usoo sheegaan si looga hortago ayay dhaheen in dad kale dhibaato ay soo gaarto We know, and I acknowledge many of the um, leaders in the African community have continued to be.
waanu ognahay ayuu yidhi waana qiraynaa in qaar badan oo ka tirsan madaxda bulshada afrikaanka ay taageeraan lana xiriiraan booliska runtiina khibrad ahaan anugu waxay waa dad aada u jecel ayuu yidhi in loo aqoonsado inay yihiin australian ka yimid afrika ama kasoo jeeda waana dad doonaya inay qayb ka qaataan bulsha weynteenna sida dadka kale oo kale ayuu yidhi saadaasha hawada berita oo talaada ah magaalada bet waa cadeed shan iyo labaatan digrii adhaled inta badan waa cadeed iyo labaatan digrii melbourne qayb ahaan daruur toddobiyo toban digrii magaalada sydneyna qayb ahaan daruur kow iyo labaatan digrii halka brisbanena inta badan ay cadceed ka tahay iyo labaatan iyo lix digrii intaasi ayaan kusoo gabagabaynana warkeena maanta aniga oo ah xasan jaamac